waxaa labadii habeenay oo ugu dambaysay soo gaaray xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab qaxootiyo cusub oo kasoo barakacay abaaraha ka jira soomaaliya qaxootiyadan oo aan kula kulmay goobaha ay kaga sugan yihiin xerada qaxootiga ifo ayaa waxaa ka muuqatay duruuf adagoo dhanka nolosha ah iyagoo ii sheegay in mararka qaarkood ay soo lugeeyeen halka qaar ka mid a dadkana ay lug ku imaadeen xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab waxay sheegeen in laba habeen oo keliya ay ku sugan yihiin xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab islamarkaana dhibaatooyina dhanka nolosha ah ay wajahayaan waxay intaasi ku dareen in muddo afar sano ilaa shan sanaa aysan degaamadii ay kasoo barakaceen uusan wax rooba ka di'in taasina ay keentay in saameyn fara badan ay ku yeelatay abaarta taasina ay sabab u tahay in ay nolol usoo raadsadaan xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ugu horreyn qaar ka mid a qoysaskan oo la hadlay v o a ayaa waxay ooga warrameen in dhibaatooyinka keenay inay usoo barakacaan xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyo duruufaha xilligan ku haysta xeryaha nuunow aadan macallin waay waxaan kasoo barakacnay jawaarey saako waan kasoo barakacnay marka haddaan imaanay wax haysana ma jir golol ma haysana wax haysana ma jir biyaha hataa waa naga dheeryihiin marka dhibaatadaasa na haysataa haddii ilaahay raad marka gargaara u baahan nahay boonna ma haysta kaar ma haysta maxay tahay marka sababta aad oga soo qaxday tulada jawaari ee ka tirsan degmada saako abaaro iyo waxaasaan uu soo qahanay dhab iyo rafaad iyo abaaro aan uu soo qahanay marka dhabkaasaana keenay meesha dhabka meeshan uu haysta waxaa waaye waa waa dhab meeshan uu haysta waa abaaro iyo dhab iyo rafaad aan abaaraha waa afar sano afar sano iyo shan sano meelahaas aan u yeesteen abaarahii ugu dheeradeen waa nugu daba dheeradeen marka adii dhibkaasaa meesha naga soo wadi marka adii hoolihii hataa waa naga dhammaadeen hoolihii waa ebir marka aruurihii hataa meelaha qaar hataa meel baawaraan ku imaanay meel lugaan ku imaanay abaarahaasa saas noo soo galeen hoolihii ebir waaye hoolihii waa naga dhammaadeen markii hoolihii naga dhammaadeenaa meesha iskaga soo tagnay waa dhibaato meesha nugu qabsatay waa gaajo iyo rafaad oon marka adii saasaan usoo baxnay haddii ilaahay karaana dhibkaasaa na haysta xeradan qaxootiga ifo magaadiid baad ku imaatay mise waad soo lugaysa xeradan qaxootiga bar gaari aan ku imaadnay barna waa soo lugaynay haddii ilaa yidhaahdo oo meeshaas dhaxadaas bar aan kasoo lugaynin barna gaariyaa ku imaanay maxaa lagugu sheegay xeradan qaxootiga ifo intaadan ka soo barakacin tuulada jawaari ee degmada saako waxaa laigu sheegay ma intii oo meesha haddii la tago nolol fiican meesha laga helaayo oo ninkii dhibaataysan meesha haddii u imaado inay oo hay-ada gargaar siinayaan marka meesha ay ku dhibaato baxayaana lii sheegay waa iyaalka iyo annaga daruufa naga socotaa marka hadda hooy ma haysana caqal ma haysana baca hataa ma haysana marka meesha raashin ma haysana haddaan imaanay marka gaajaa na haysta marka biyihii hataa waa nugu dheeryihin biyi meel dheera naga yihiin marka dhibkaasaa na haysta haddii ilaaha yidhaahdo marka saas gargaarkaasaa u baahanaya muuman cabdi muudey waxaa kasoo barakacnay oo bu'aala abaar iyo waxaasaan kasoo qaxan wax meesha laga waayo lasoo ararnay marka meeshaanaa imaanay waxa haysan nana ma jir gaajana haysta meeqa habeen baad joogtaa ee xeradan qaxootiga if waxaa joogaa afar habeen maxay tahay marka sababtaad ooga soo qaxday ee bu'aala dhibaato ku jirta gaajaha waxa la un mala beera abaar waay hoola waa naga dhammaadeen saasaa ugu soo arnay hoolaa waa naga soo dhammaad dhooble inta dhexdooda waa soo lugayni marka saasaa ugu soo arnay ilaa bu'aal iyo inta dhexdoodana waa lugaa waa soo lugayni hoolihii marka dhooble marka imaan hoolo dimri waa leeden eri lo waa naga dhammaadeen marka intana waa soo lugayni afar beri dhehdan ku soo lugayni gaajileyna hayse waa iska soo arnay ma ogiyo waxa kale oo la kulugnay malaha baaxa waxa daagaan malaha marka saasaa ka dhammaadeen waxa daagaan malaha saasaa ka soo marka meeqa caruuraad wadataa lix lix aruuraa wadanaa waxbana kuma tirsanayna maxaa ku tirsanayna waa iska joognay qof oo hoolahiina ka dhammaadeena waxa unana waayo dhanka kale cabdulaahi cusmaan xaaji aadan oo ka mid a guddiga xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ahna guddoomiye ku-xigeenka xerada qaxootiga ifo ayaa v o a u sheegay in qaxootigan labadii habeeney oo ugu dambaysay soo gaaraya xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ay dhibaatooyin ku haystaan xeryaha isagoo sheegay inaysan haysanin dhar waxay cunaan iyo weliba sidoo kale waxyaabaha asaasiga u ah nolosha qofka bini'aadamka waxaan rabaa inaan ka hadlo qaxooti aad u tabaalaysan oo ku soo gurmaya kaamkan dhadhaab gaar ahaan xerada qaxootiga ifo qaxootigaas runtii waxaad ka dheehan kartaa markaad aragto n duruuf n ma aragtaaye qallafsan oo ka muuqata n waxay ku soo gurmayaan kaamka qaarkood way soo lugaynayaan qaarkoodna baabuuray soo raacayaan bilahanba way ku soo gurmayeen kaamkan dhadhaab laakiin hadda labadan habeenee u dambaysay baad mooddaa inay aad u soo gelayaan qaxootigaas wuxuu la ildaran yahay gaajo iyo macaluul iyo ma aragtaaye caafimaad darro n waxaan ka codsanaynaa hay-adaha yu-anka in ay ma aragtaaye dadkaas si deg dega oola gaadhaan n waxyaabaha ay u baahan yihiin oo ah raashinka iyo daawada iyo ho hooyiga wax la fiirsan kara ma aha ninkii arkana wuxuu u dulqaadan kara ma aha meeshaa dhibaatada ka muuqata waxay isku aruursanayaan sagshinka f la yidhaah ee xerada qaxootiga ifoo qorax ka soo bax ka xiga waxaa weeye dadka iyaga ah daan si degdega wax loola gaadhin oo aan ma aragtay si degdega ma aragta waxyaabahay ugu baahan yihiin aan loogula tacaalin halis baa ka iman karta muddooyinka ugu dambaysay ayaa waxaa soo gaaraya xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab qaxooti tiro badan oo u badan haweeniya carruur kaana ka soo barakacay abaaraha ka jira xilligan soomaaliya axmed nuur maxamed cabdulaahi iyo gol v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab